muddooyinkii ugu dambeeyey suuqyada magaalada jowhar ee caasimadda ah dowlad goboleedka hirshabelle waxaa kusoo badanaya ganacsiyada yaryar kuwa oo laga helo hareeraha laamiga ee magaalada jowhar haddababa kuwan qaar ka mid ah ganacsiyada hareeraha laamiga ama waddooyinka ku iibiya ganacsiyada yaryar waxyaabo badan oo laisku keenay sidii ookiyaalaha kale sidii saacadahoo kale sidii tooshashkaoo kale sidii qoofilidoo kale sidii suumankaoo kale sidii saamankaoo kaleente adiga cisjarka saliidda shanlooyinka adiga wax kastoo markaas waaye oo tafaariiq loo gadi karo adhawaay magaceeda cumar macali mukhtaar oo jooga magaalada jowhar oo ka shaqeeya ganacsiga yarowga hal abuurka oo banaan waratada ganacsigan waxaan bilaabay labakunlabaatansdexdii ilaa hadda waa wadaa alxamdulilah wax hadda oo dhib oon ku qabo ma laha nolol maalmeedkeeda waa ka helaa maskaxdeydana waa ka imaaday dadkana waa igu sii dhiirigeliyeen marka waa liigu soo dhaweeyey kheyraalaasiyo waxaan iibiyaa jaajarada teleefoonada lagu dabeeyo oo soolarka loo isticmaalo iyo tooshashka oo batiir la gelinaya iyo ookiyaalaha iyo suumanka ayaa iibiyaa wallaahi qaymaha la iibiyo marna wax waa ka helnaa marna macnaha lafahooda ayaan ku bicinaa marka si ah macnaha dadka oo macaamiisha ah oon sii wadano marka oo ganacsiga inuu sii socdo marka waxyaabaha qaarun isku celin ookiyaalo oo kale adiga waxaa lagu soo qaadaa boint feefa lagu soo qaadaa labaatan kun hal doolar siin ku aragnaa garanaa si oo macnaha nolol maalmeedkeena oo ugu sii raadsano saas ayaan kusii wadnaa marka suumunkoo kale ayagana sidoo kale waay hal hal doolar labaatan shan kun sii ku aran sidaas ayaan gadnaa jaajarada sii u kale waxay siiin jaajarkan oo kale hal doolar ayaan gadnaa marka adiga shii walba qayma adiga wax oo waxaan ka raadinaa oo nolol maalmeedkeena oo kusii maarin walaahi khasaaradayn waa yartaa adiga toosh walow shaqii waay muuy khasaare kale hadda maku qabno oo macnaha oo oo ka imaada laakiin toosh walow shaqii waaye iyo jaajar shaqii waaye kuwaas ayaa waa naga khasaara ma aad wax kaloo khasaaro u qabno ma laha maamulka waxaa kucodsalahay in mataqaanaa ganacsigaena dhiirigelin uu sii sameeyaana oy macnahana sii dhiirigeliyaana sidaas ayaan ku codsalahay dhanka kale qaar ka mid ah bulshada jowhar ayaan wax ka weydiinay sida loogu qayb qaadan karo horumarinta ganacsi yaryar loona sameynayo dhiirigelin maalgelin ah waxaa waaye waa ganacsiga haddii aan laguga caawin oo lagugu saacidin oodna garab aadna hayn waa ganacsiga ma hor uma soco kariyo adigana awooddaada ay iska yareeday marka waxaa waaye in garab lagugu siiyo oo adiga ganacsatada ay ku maalgeliso oo yah lagugu sii adiga lagugu sii dhiirigeliyo sidaad adna aada hore ugu sii socotid oon hadafka aada laheeday sidii aad ku gaari laheyd adna aad kasii shaqaysid insha allah weliye ganacsiga maamulka wuu ka qayb qaadan kariyaa oo ganacsatadu iyo maamulku way isku xiran yihiin marba haddaad aragtid maamul iyo shacab way isku xiran yihiin marnaba kalama haraan oo kalama dhammo marka ganacsiga maamulkuna waa ku qayb qaadan karaa inuu kugu dhiirigeliyo oo ku yiraaniyo waa fal fiican adiga baraad ku socotaa ku soco oo kugu dhiirigeliyo oo asuguna ka qayb qaato oo ka qayb qaato oo kugu taakuleeyo way ku wanaagsan tahay maasha allah marka adiga ganacsiga aad arkaysidna waa in lagugu sii dhiirigeliyo oo maamulka iyo macalun ganacsatada adiga uun ka sarraysa ay kugu sii dhiirigeliyaan wax waliba ay kusii xireen wax waliba dhiirigelin waaye in waxay uga qaadan kartaa maaragtay inay ku dhiirigeliso cabasho markay u keensadaan oo kale si ay u dhaqaalo geliso maalgeliso ee maaragtay dadka way kala yihiin kuwa yaryar ay kor ay usoo kiciyaan saas waa herjooharkan waxaan ku ammaanayaa way isku kaalmeeyaan wayna is aaminaa aaminaadooda badan maasha allah kheyr badan allah siiyo ganacsada waaweyn oo herjooharka kuwa yaryar aad bay u garab qabtaan way ku mahadsan yihiin waxaa lagu dhiirigeli karaa in la yiraahdo kale maxay ahayd hore u soco inna waxaan qaado iska soo cadeey waxbaa kuugu jiro inna waa ku faa'iideysaa hore u soco ha caajisin inay dhahaan kuwa waaweyn kuwa yaryar sababtoo ah qofka markay kow tahay waxba maaragtay qalqal iyo waxbay ka dareemaysaa ganacsiga yar sida loogu dhiirigeliyay sidaasaa qeyr baan u rajeynayaa ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweynbo waa inay maaragtay garabisa siiyaan ay iskacan qabtaan ugu baaqayaa in horta badanaa waa in dadka bulshada jowhar dad aada u fiican oo qalbi wanaagsan waaye in maaragta ganacsatada yaryar oo bannaanka joogto kalo in ma xasdaan si fiican ay usoo dhaweeyaan in maciishada wixii ay maaragta waxyar ay ka siiyaan aada iyo aadayna ay u aaminaano dad waxaa jiraba ayagoo faramaran inay galeen in wadankana maaragtay wadankeena wuxuu ku horumaray in nimcada ilaahayna siiyey alxamdulilah waa inaan dhahnaa in dalagyadaas waa in la beertaa oo aan laga fadhiisanin sanadkaanay kugu go-day bahashae sanad dambe maba abuuraayo iyo waxaasnayaa la iska dhaadhicinino dalagyada hala beero kollaba yaa laga caajisin mar kastaba yaa laga caajisina u baaqila ganacsiyadan ayaa kuwa waxtar u leh bulshada maadaama ay ka raqiisasan yihiin ganacsiyada kale iyadoona ay horumar ka sameeyeen dhowr ganacsato oo heerarkan soo maray